waxaan rabaa inaan idin sheego siyaasadda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuq aadanaha ee dowladda federaalka soomaaliya ee dhanka horumarinta haweenweynaha soomaaliya waxaa inaga go'an qorshahan ku jiro kow in haweenka laga horumariyo dhinacyada waxbarashada laba caafimaadka saddex kubcinta iyo dhaqaalaha afar ka qaybgalka haweenka go'aamada siyaasadda shan ka qaybgalka haweenka nabadda iyo amniga lix ka hortagga dabarjarka dacdiyadda haweenka loo geysanayo toddoba in haweenka fursad ay u helaan ka qaybgalka goobaha adeega garsoorka ama cadaaladda